halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa si weyn looga hadalhayay dunida muslimka warbixinno ay qoreen wargeysiyo waaweyn oo ka soo baxa dalka britain kuwaasoo lagu sheegay in dowladda sacuudiga ay ka fikirayso qorshe looga rarayo qabriga nebi moxamed nabadgelina xariis korkiisa ha ahaatee halka uu kaga yaalo magaalada madiina wargeysyada the independent iyo daily mail oo warbixintan qoray kowdii bishan ayaa soo xigtay daraasad kow iyo lixdan bog ka kooban oo wadatashi ku jirta oo uu qoray aqoon-yahan la shaqeeya dowladda sacuudiga taasoo lagu sheegay in qabriga nebiga loo rarayo qabuuraha albaqi ee ku yaala magaalada madiina qabriga nebiga ayaa muslimiinta u ah halka labaad ee ugu barakada badan marka laga reebo kacbada magaalada maka sheekh maxamed eleeye oo imaamka ah masjidu nuur oo ku yaala magaalada seattle ee gobolka washington ayaan wax ka weydiiyey arrintan
walaal codaal baaraka allahu fiik horta waad mahadsan tahay in aad muxuu ahaa ahamiyadda aad siinaysa qadiyadan waktigeedii joogtay deg dega ee hadda un soo baxday haddana in aad ka raadiso bal muxuu ahaa xukumkeeda iyo macluumaadkeeda iyo hawsheeda aad raadiso waad ku mahadsan tahay qadiyadan naxdinta leh murugada leh wax yani runtii laga xumaado laga yeersoodaa oo aan laisku dayo ama la hadal qaado rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh jirkiisa daahirkaa in laga saaro meesha ku jiray oo meel aan la garanayn lagu aaso waxaa noogu horreyso yani naxdinteeduna taabatoon maqalay markii laba cisho ka hor ay jariidada ingiriis kasoo baxda london ee independent la yidhaahdo iyo tu labaad oo la yidhaha daily mail ay ku daabaceen biijiskooda hore in dowladda sacuudiga ay go-aan ku qaadatay in yani ay qabriga rasuulka ka saarto masaajidka oo ay jidhkiisa daahirka ah ka saarto kuna aafto meel baqiic kamid a oo aan la garanayn oo la qarinayo si aanay dadku aan dad jaahiliin isku dayn inay muxuu ahaa siday u dhigaan hadalka ay caabudaan oo ay istiqaase iyo waxweydiistaan arrintaasi runtii naxdintale markaasa noogu horreysay kadib waxaa la eegayay bal sacuudiga jawaabta u ka bixiya howlahaas lakin jawaabtoodii waxay noqotay mid aan runtii qancis ahayn oo ay leeyihiin yani ma aha go-aan naga soo baxay waa mujarad daraasa qaama biha baaxis hadal noocaasa inay yidhaahdaan wax uu nin qoraaihii qoray go-aan nagama aha iyadoo ay sheegayaan haddana in lagu qoray yani majalada ay leedahay riyaas alcaama lisun lmasjid alxaraam walmasjid nabowi iyadoo arrinta lagu qoray oo laleeyahay waxa weeyaan baxi dheer oo nin caqiidada ka dhiga muxuu ahaa jaamacadda jaamacadoodaasi uu soo jeediyey waxana ay ku qoran yihiin laakiin wax ku malmalsiyo yani waa daraasa lakin daraasada lafteeda yaa marfuuda tamaaman in hataa arrintaa lasoo qaado oo muxuu ahaa la yidhaahdo halbaadhisa laga kalaaba arrinaan haboonina marka markaasaa noogu horreysa dabcan malaayiin qof oo muslimiina oo sanad kasta xajka iyo cumrada u taga sacuudi arabiya ayaa in badan oo ka mid ah ay siyaaro u tagaan qabriga nebiga nabadgelyo naxariis dushiisa ha ahaatee magaalada madiine ku yaalla marka siyaaradaasi nabiga qabrigiisa la siyaaranayo xiriir intee laeg ayaa kala dhexeeya waajibaadka xajka walaal waajibaadka xajka horta waa maka kacbada ay ku taalo kacbal musharafa iyo manaasigta xajka waa maka laakiin markay dadku xajka dhamaystaan ama muxuaha ka horba hadday wakti helaan inay soo booqdaan muxuu ahaa qabriga nebiga iyo masjidka nebiga ay soo booqdaani waa arrin yani aada u muhima oo muxuu ahaa yani qiimo aada leh sida imaam nawowi leeyahay waxaan min ahami alqurubaat wa anjaxi almasaaci muxuu ahaa waa yani waxyaalaha ilahay loogu dhawaado kuwa ugu weyn ayay kamid tahay muxuu ahaa in lasoo ziyaarto masaajidka nebiga iyo qabriga nebiga lasoo siyaarto lasoo salaamo waayo qof soo xajiyey oo waddankiisa kasoo baxo intaa yimiday inuu ka noqdo isaga oo aan muxuu ahaa yani rasuulkii salawatu rabbi wasalaamu caleyh soo ziyaarin soo salaamin yani waa arrin runtii foolxumo iyo naqsi ku ah waxaanu imaam nawowi yani werinaya kitaabkiisa muxuha ku sheegaya alidah in waxa weeyaan yani uu imaam bazaar weriyey inuu rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mazaara qabri wajabad lahu shafaacati marka yani ziyaarada qabriga nebigu waa arrin muxuu ahaa mashruuca waa arrin aada u qiimo badan xajka yani qofka halkaa yimiday inuu soo booqday ay aada muhiim u tahay taasayna ku kacaan dadka muslimiinta ah horey ma u dhacday arrintan oo kale mise waa markii ugu horreysay oo lasoo hadal qaado in qabrigaa nebiga la raro walaal colaad waxa weeye markii u horreysay ma aha bal nimanka taarikhda qoraa waxa ay warinayaan in afar jeeroo hore bal shan baan idhaahday inay isku day ay dhacay kii ugu horreeyey ahaa muxuu ahaa nin masar u talin jiray oo muxuu ahaa dowladdii ismaaciiliyiinta kamid ahaa loohan jiray mansuur binu nazaar ibni macad in muxuu ahaa culimmada kan imanka hadlay oo kale iyo wax lamidihii ay ku dhiirigeliyeen oo u qurxiyeen oo ay yidhaahdeen rasuulka iyo labadiisa saaxiib ee ku aasan qabriga masaajidkaba haddii aad muxuu ahaa soo qaado muxuu ahaa jirkooda soo qaado oo aada masar halkan aad u talisa aad keento ummadoo dhan halkan ay kugu imanaysaa halkan aa lasoo wada booqanayaa muxuu ahaa sidaas marka qadiyad noocaas ay u qurxiyeen kadibna ciidan buu diray uu leeyahay waxa weyan ha lasoo saaro qabrigaas ha laga soo muxuu aha fago ha la keeno halkan markay madiine galeen naree madiinaadinta iska urursadeen oo ay ka hortegeen iyadoo imaamkooda hor socdo oo uu akriyayo muxuu aha aayadii qur-aanka ayada alaa yuqaatilu alaa tuqaatiluna qowma nakatuu iimaanahum wahamuu biikhraaj rasuuli wahum bada-uukum awala mara aayadaha uu akriyayo ayay ka hor yimaadeen dabayl buuna ilaahay ku kiciyey kadibna waxa weeye muxuu ahaa sidii buu ilaahay kaga badbaadiyey mar labaad bu haddana muddo kadib isku dayey oo dad usoo diray intay qodaan sida ay muarikiintu sheegayaan inay qodaan soo saaraan muxuu ahaa qabriga yani jidka rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh tiina waxa weeyaan muxuu ahaa ilaahay waa ka fashiliyey marka saddexaad waa marka ugu caansan oo muxuu ahaa imaamkii aadka u wanaagsanaa ee nuuraddiin zink muslimiinta utalin jiray muxuu ahaa gaar ahaan mawsil iyo agaarkeeda uu rasuul rasuulku ruyo ugu yimiday muxuu ahaa isaga oo leh labadaa nin ee timaha yani muxuu ahaa buniga cali iga badbaadi oo iga qabo labadaa nin iga qabo uu leeyahay markaasuu muxuu ahaa nuuradiinkii hurdada ka toosay uu booday uu weysaystay uu tukaday haddana uu ku noqday mar labaad buu arkay sidii uu rasuulku uga cabanay uu leeyahay labadaa nin iga qabo haddana mar saddexaad buu arkay markaasuu markii saddexaad yidhi hurdo dambe ma jirto isaga iyo wasiirkiisiiba waxay soo qaateen ciidankooday soo kacayseen waana soo baxeen madiina yimaadeen dadkii oo dhan bay waxa weeyaan muxuuha marti qaaden ay eegeen mid mid bal inay sifadii ka arkaan labadii nina rasuulku wuxuu soo dacwooday maalintii hore way waayeen maalintii labaad waxaa loo keenay laba laleeyahay masaajidkay ictikaafaan oo meeshay joogaan oo qabriga nebiga agtiisay muxuu ahaa seexdaan oo sidaas labadiina markuu arku tilmaamihii ku arkay muxuu ahaa kii rasuulku uga dacwooday markaasuu waxa weeyaan baadhis galay oo waxay yihiin iyo hawsha gurigoodii buu arkay inay ka qodeen god oo ay usoo dhow yihiin ba inay rasuulka qabrigiisi la baxaan laba nin oo nasaara ah bay ahaayeen oo laga soo diray muxuu ahaa morocco iyo maqrib muxuu ahaa laga soo diray nasaaradu soo direen muxuu ahaa saddexaad iyo afraadbana waa ay jirto kutubta muarikiinta qorayaan in ay dadkaasi isku dayeen bal hataa waxaa la sheegaa sacuudiyiintan markay imanayeen u horreysay melik sacuud inay markay baqiiciyo duminayeen ahbaala ay duminayeen inay isku dayeen oo yidhahdeen muxuu qabrigana waan laakiin muxuuha muslimiinta markay arkeen inay ka wada horjeedaan ay taagan yihiin inay muxuuha ka joogsadeen marka muxuu ahaa isku daygu uu jiray kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed eleye oo imaamka ah masjidu nuur oo ku yaala magaalada seattle ee gobolka washington oo qadka taleefonka ah magaalada seattle gobolka washington dalka maraykanka ay ugu warramayey